midayska hal kusoo dhawaada waraysi gaar ah oo aan la yeelanayn wasiirka amniga maamul goboleedka galmudug cismaan ciise nuur oo loo yaqaano taanureed oo ku sugan magaalada gaalkacyo saacadta wasiir kusoo dhawow madasha sigisti saxaadatul wasiir maanta dagaalaha ka dhacay magaalada gaalkacyo bal dhinaciina wasiirka amniga ee maamul goboleedka galmudug ayaa tahay bal bal faahfaahin kooban naga sii dagaal ka dhacay magaalada gaalkacyo wa waa mahadsantihiin waan idin salaamayaa maxasalaan hata annaga waa ka xunnahay xaqiidii ka galmudugaan iyo kawasiiraanba dagaalada soo nonoqonaya dhex maraya
sacaadatul wasiir codkaaga waa yaro gogo-ayaa sida aan u fahmay waxaad ku eedeysay in dhinaca maamulka puntland uu dagaalka dhinaciina galmudug uu kusoo qaado sax ma aha walaalow dee ku eedeysana way caddahay way caddahay wax harson maahan wax shaka ku jirana maahan waa xaqiiq weye meesha anaga joogna si wax u dhexeena annaga waana weerar dee ay ku talagaleen dee ujeedkooda ano ma garan karano iyo ujeedkii ka ahaayeen ayaantaanba waxay ku jireen dhulbalaarsi ceelil qodid daandaansi iyo ujeedooyin guracan oo ay maamulkan ku dhibaataynayaan marka weerarkeena kaasoo daba socday waa gartay inkastoo a dhinacooda aad ku eedeynayso dhulbalaarsi iyagu dhinaca puntlandna waxay idinku eedeynayaan inay wadeen horumarka gaalkacyo oo ay rabeen inay waddooyin dhisaan adinka dhinaca galmudug hadaatiina aada hor istaagteen arrimahaasi maxaad ka leedahay walaalo horta waddada waddada xoog laguma dhiso horumarkana ummadda dhan ayuu dan u yahay waxaad kaisweydiin u baahan xaggeed horumarinaysaa gurigeyga maadaha dhisaya masaalaha dhisanaya waa isweydiin u baahan tahay nimankaasi qaar bay sameeyeen guryo iyo deegaan ay leedahay galmudug bay soo galeen muddaa laga hadlaya arrintan shalay hadda ma bilaaban maamulka hore jiray oo gobolka oo la kala diray iyo siyaasa dhaqankay kawada hadleen layskuma afgaran ujeedku wuxuu ahaa inay ka faa'idaystaan maamulkan cusub oo ayagoo aaminsan maamulku diyaarsanayn ama uusan xoogaa lahayn haata ilaahay salligiis waa lagu baraarugay marka horumar anaga uma diidanin inta wax qabanaysana waa soo dhaweynaynaa laakiin waxaa la rabaa in deegaan nabada oo lagu iskaga raadiyayo wax laga qabto lana hormariyo ma garat waa garta laakiin sacaadatul wasiir dad badan baa waxay isweydiinayaan waa tii waawaan ay jirtay labadiina dhinac haddaad tihiin dhinaca galmudug iyo puntland ay odayaasha dhaqanka labada dhinac ay wadeen waawaantaa shalay ayay fashilantay marka puntland odayaasha qaar kamid ah odayaasha inkastoo dhinacyada warbaahinta ay hadalla isku mariyeen wafdi ra-iisul wasaaraha uu hogaaminayana uu hadda uu idinku soo maray cadaado haddana uu ku sugan yahay garowe maanta oo sabti ahna la doonayo inuu yimaado gaalkacyo marka arrimahan maxaa kusoo beegayo hadda dagaaladan dib u qarxay iyadoo dadaalo intaa la-eg ay socdaan horta aan kuseexay ra-isul wasaaruhu waa tegey waa run garowena waa tegey waa run laakiin xilliga haddaan kula hadlayo ra-isul wasaarihii xamar uu ka tegey waxaana u suurageli weynay inuu reer puntland ama camdoorigaas ka dhaadhixiyo sidii nabadgelyo looga dhalin lahaa gobolka mudug ama gaalkacyo annaga ka galmudugaan waan soo dhaweynay madaxweynena soo dhaweeyey annagaa soo dhaweynay dhammaan shacabkeena soo dhaweeyey in xabladda la joojiyo lana wada hadlo waxlaafgarada lagu dhameeyo laakiin arrintaasi xaqiiqdii uma xuntamin cabdooli iyo dadka ku hareereysan xaqiiqdiina waxaa kala ognahay shacabka puntland inay raadaas raalli ka ahayn dagaalna rabin wixii dhacayna waa ka xunahay sidaasaa wuxuu dhaceen cabdiwelina maanta ninka la yidhaahdo cumar cabdirashiidna maanta wuxuu jiraa xamar marka dagaalka maanta dhacayna sababtiisa ayagaa iskale waana horan kugu sheegnay
oo taa sacaadatul wasiir macnaheedu soomaha dadaaladii dhinaca dowladda federaalka uu hormuud ka aha ra-iisul wasaaraha inay fashilmeen wallahi saan maqlayno wasiiro iyo taliyihii ciidanka qaranka ayaa soo socda oo garowga kasoo baxaysaan wararku nagu soo gaarayaan laakiin waxaan aaminsannahay maadaama ra-isul wasaarihii u weynaa tegey dee wasiiradu waa wasiiro waxay ka damqanayaan dhibaatada taagan laakiin xalku wuxuu u muuqdaa inaan cabdiweli wax nabada ogolayn waana sababta ra-isul wasaare ugu laabtay muqdisho muqdisho ma garata waa waa sidee hadda xaaladda magaalada gaalkacyo oo aad ila hadlayso oad gaalkacyo ku sugan tahay gaalkacyo waa degan tahay hadda magaalada baan ka qadinaya hadda waa isku- maga- magaaladu waa shilan tahay waana furan tahay dadna way barakaceen labadaas way way isku jirtaa waana la joogaa waana laga baxay dee waana magaalo dagaalama garad waa gartaa hadii aad eegtid dhinaca khasaaraha dadka rayidka ah ee d- warar qaar oo soo horay usoo baxay waxay sheegayeen in daara ay gubteen oo xitaa gaasiyeeshamo ay gubteen oo dhinaca galmudug xitaa oo meelo muhiim ah oo laga qabsaday oo laftigiinu ma- meelahi hore a u joogteen oo horay dagaalka uga bilawdeen oo dhinaca wadada ay dagaalka ka bilawdeen suuq laftigiinu dhinaca puntland idinku inaad soo weerarteen laftigiinu dib laydin ray arrimaha maxaa ka jiro waxaan rabaa inaan kula caddeeyo anuada waxbaan qabsada iyo waxbaan diyay kumalin laakiin hal saako oy galmudug joogtay lama qabsan hal saako oy galmudug joogtay lama qabsan maxaa daalika dhanka kale dhul ballaaran oo badan oo badan oo badan ayaa nimankaas ayay ka baxeen ciidamadan nala tageen annagaana dib uga soo saarnay annagoo fiirinayna derisnimada iyo nabadgelyada dhulkaa ka mid ah meesha meelaha ay ka baxeen dhinacan puntland walahi meelo badan dee shadi galeyda ay ka baxeen saldhigii yalka siir ay ka baxeen cisbitaalkii ayaa lagu dhawaaday meelo badan la gaari marka sacaadatul wasiir eh, maadaama hadda laba maamul oo hal magaalo ku wada suganaa culamaa udiinka hadda eh, goor dhow ay baaq ay soo saareen waxay ku eedeynayaan labada dhinacba waa yara eedeynayaan marka maxaad isleedahay xalka magaalada gaalkacyo waa uu ku jiraa halka gaalkaayo wuxuu ku jiraa in ilaahay ku dhameeyo inagu se diyaar waxaan unahay nabadgelyo iyo xasilooni inaan dir dadka nimankaa dariskiina kula noolaano haddaan weyno toddoba beri aan nabad ku baaqayni haddaan nabad weynana waan isdifaacaynaa shacabkeenu waan isdifaacayaa xaqiiqadu waa taas laakiin eedeenta mar walba dhinaciina loo soo jeediyo oo ah in mar walba adinku aad weerarka soo qaadaan oo markii horena waddadaa la dhisaya weerar kusoo qaadeen saakana halka uu dagaalku ka qarxay oo suuqa aad weerar kusoo qaadeen eedamahan dhinacan mar walba puntland ay idiin soo jeediso oo markaa shacabka aad la dhacdaan madaafiic Eh, arrimahaas eedeymahaas oo dhan oo jiro adiku maxaad mar walba eh, dagaal haddii dhinaciina la eego odayaashina ay mar walba waawaan wadaan oo dhinaciina loo riixayo inay arrinta fashilka ka imaanayso Eh, soo lama odhan karo cidda nabada diidan waa adinka waxaan kaleeyahay xoogaal maayin daadin jeer qoladeena diaspora ahu dabeecadtii niman wax badan aan ogeyn weerarkaa horeeyo ha dambeeyo dhammaan wixii socday waxaa soo qaatay puntland waan kuu sheegaya waan kuu celinayaa toddoba beri baan joogaa ama sideed beri wasiirka amnigaan ahay toddobadaas maalin waxaa ku baqayay nabadgelyo cid nala kaataan weynay cid nala wadaan weynay dhulun iyo gardarro cad oo ay nimankaas u bareereen inay sidaas u shaqeeyaan marka dee nabadgelyadu hal jees keliya kama imaan kartaa nabadgelyadu in isla waday u baahan tahay haddaan helno cid nabadgelyo nala wada oo dadkeeda iyo dalkeeda u damqanaysa waa la hadlaynaa haddii aan weynana dee way isfaacayna anaga go-aankeeda waa midkaas waa garta sacaadatul wasiir adigoo aad u mahadsan waktiga khaaliga ah oo aad madashaan fikirtaa siisay hadda ciidamadiina hadda xagee ku sugan yihiin dhammaan goobada u jeeda anaga sugana ugu dambeyntii maxaad usoo jeedinaysaa eh, dadka eh, kumanaanka kuna oo qurbaha kaa dhegaysanayo meelo kala duwan iyo dadka warbaahinta kaala socda maxaad usoo jeedinaysaa basoogta galmudug waxaan usoo jeedinayaa dee dalkii aad ka dhalateen iyo dadkiini dawladday dhiseen dawladdiina dagaal baa lagu hayaa inaysan xaga dhigan annagu idinma lihin dagaal lagu taageera laakin waxaan leenahay ka shaqeeya dibudhiska iyo horumarka deegaanka garbarada ummadda ee galmudug lagu hayana ka hadla kana damqada intaasaan idin leedahay waa la salaamteed
aad iyo aad ayaa umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa wasiirka amniga maamul goboleedka galmudug cismaan ciise nuur oo loo yaqaano taabudheyd oo isagoo gaalkacyo ku sugan khadka taleefonka madashigiisa ugu warsa- ugu warramayey sacaadatul wasiir aad iyo aad baad umahadsan tahay maasani